ciidamada ammaanka dowlada federaalk soomaaliya ayaa xalay baaritaano iyo howlgallo ka sameeyay qeybo kamid ah degmooyinka gobolka banaadir kadib qarax baabuur oo shalay lala beegsaday xarunta degmada wardhiigley balse hadda loo bixiyay warta nabadda oo ugu yaraan afar qof ay ku dhinteen islamarkaana ay ku dhaawacmeen laba iyo toban qof oo kale iyadoo sidoo kalena ay jiraan dilal qorshaysan oo ka dhacay degmooyinka qaar meelaha ciidamada nabad sugidda baaritaanada ay ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah xaafado ku teydhsan degmada boondheere halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dila loo geystay sargaal ka tirsanaa wasaaradda amniga dowladda soomaaliya iyo mas-uul hore oo ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga dowladda ayaa sheegay in dhalinyaro badan lagu qaqabtay howlgalka inta uu socday qaarkoodna la fasaxay baaritaan kadib halka qaar kale kuwaas oo looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin dagaalyahanada al-shabaab ay ciidamadu su-aalo weydiinayaan sida ay sheegeen qaraxa shalay iyo dilalka dhacay ayaa kusoo beegmaya iyada oo ciidamada amnigu ay kordhiyeen baaritaanada iyo howlgalada amniga lagu xaqiijinayo bisha barakaysan ee ramadaan islamarkaana ay inta badan xidhan yihiin wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho cabdisalaan xasan bootaan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa qaba in ay tahay wax wanaagsan tallaabo kasta oo ciidamada amnigu ay ku sugayaan nabadgelyada muqdisho wax kastoo xalku kula galo waa inaa u samaysaa si aad u hesha amni xalka maaha in la yidhaahdo wadanka layska qaabiyo sidii la doono nimanku baabuurtaa usoo barya waadaan tir dhagaxaasoo yaalla wixiioo yaallo askarigiioo taagan xal baa loo biday sidii dhibaatooyinka amniga looga qaban laha wax looga qabaaba dhagaxa loo dhigay anugu waxaan qaba dadka yidhaahdaa waddada maxaa loo xiray dowlad bayan rabin waxayan rabin wadajir bayan rabin waa dad ku bayan baxay inay ku socdaan hab dowlad la-aanah dhibaatana way shan iyo soddon sanaan dowlad la-aan ah waxa weeye in la daayo dowladda oo awood la siiyo hadday waddada xirto iyo hadday jidwooyo samayso iyo hadday meel istaagto laakiin dowladdana waxaan leeyahay askartu ha barato qofka maaha waxaa la rabaa gaariga weeye gaariga albaabkana ha fureen matoorkana ha fureen hoosna ha ka fiiriyeen daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka ayaa rumaysan in waddo la xiro ama dhagaxaan lagu jiro aanay ku imaanaynin xalka amniga gobolka banaadir islamarkaana loo baahan yahay in meesha dhibaatada ka jirta si sax ah loo wajaho wadooyinka xiran anigu waxaan aaminsanahay qaraxa iyo dhibaatada magaalada muqdisho inay iyagu sahlhayaan waddo la xiray ama dhagax meel iska yaalla oo qofkii adiga dhibka kugu waday uu kuugu imaanahayana su u soo socdo oo aad ku sugaysidna waxaala ma keento dhibtan meel buu ka soo bilaabanaya ama kasoo askumaya meesha uu kasoo askumahayo inay dowladdu intay khibradan iyo yani khibrad kaashato intay bedesho inay waxaan meesha ay ka soo jeedaan ay xalka ka raadiso dowladda xaggeeda baa wax ku maqan yihiine intay dib iskugu laabato war maxaynu yeelna ha yiraahdeen yani ciidanka amniga gobolka banaadir sugaya xataa ciidamo gaara intay u sameeyaan inay amniga gobolka banaadir wax ka bedelaan dowladihii ka horeeyey meeshii ay wax dhigeenna inay ka hoos maraan waa laga fiican yahay dhawaaqa shacabka inay maqan intaa shacabka u cabaadaya dowladdu intay intaasu dhan u hogaansato dib intay iskugu laabato waxaan waxa ka bedeleen cabdisalaam bootaan ayaa dhinaca kale aaminsan in iskaashi iyo isku xirnaanta hay-adaha amniga iyo shacabka wax looga qaban kara dhibaatooyinka dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada muqdisho shacabku hadduusan amniga isagu u soo jeesan oo la shaqayn oo nabadgelyada ilaalin dowladda keligeed wax ma qaban karto shakhsiyaad waayo halla iskaashadaan leeyahay hana u soo jeesato hay-adaha amnigu ha isku xirmaan kuwa bulshada iyo shacab shacabkooda kalsooniha ka raadiyey oo hay-adaha amnigu shacabka ha soo jiiteen oo gacmaha ha qabsadeen shacabka amni baa lagu helayaa nolol fiicanna waa lagu helaya nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadii xiriirka caalamiga ayaa sheegaya in haddii qorshe dhab ah oo lagu sugayo amniga ay la yimaadaan hay-adaha amniga wax badan laga qaban karo nabadgelyo xumada jirta waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay gudoomiye waxay leedahay taliyo saldhig waxay leedahay taliyo oo sirdoon waxay leedahay gudoomiye waaxeed bay leedahay haddii waaxaha iyo guddoomiyaasha iyo dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xidhaan dee aad bay u fududdahay dadka cadowga oo xaafadaha ku dhex jirana waa laga guulaysanaya waxaan aaminsanahay haddii si rasmi ah dadka deegaanka ee dhulka degan iyo waxa weye guddoomiyaha gobolka iyo degmooyinku ay u wada xisaabtamaan oo qorsho dhab ahoo amniga lagu sugayo dheyliho maalin walba la samaynayo la sameeyo xal baa la helayaa si kastoo ay tahay ciidamada amniga ayaa xoojiyey baaritaanada gaadiidka isticmaala wadooyinka muqdisho si looga hortago dhibaatooyin dhaca iyada oo wadooyinka halbowlaha ah qaarkoodna ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan xuseen abuukar maxamed v o a muqdisho